ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada maanto talaadaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqollixdanishanaad oo xidhiir ah weerar cagmarin ah oo ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala waddanka maali militariga imaarada islaamiga afghanistaan oo jawaab ka bixiyey weerar dowladda bakistaan ka geysatay gudaha afghanistaan qaraxyo dhimishiyo dhaawac sababay oo ka dhacay waddanka turkiga iyo xalqada toddobaad taxanaha generaaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalem qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
مفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqollixdanishanaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira waxaa inala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqiimaha cadowtooya ee yahuudu ka wado marinka ghaza ayaa galay maalinkii boqol lixdan iyo shanaad oo xidhiid ah waxaana ay ciidamada saynada yahuudda halkaasi ka wadaan xadgudubyadan loo meeldiinay ka geysanayaan magaalooyinka dhaca koonfurta waqooyiga iyo bartamaha jida ghaza waxayna duqiimahaasi ay dhaliyeen istishaadka tobanaan ruux uraydah iyo dhaawaca kuwo kale hor leh dhanka kale howlgalka duufaanulaksa ee lagu beegsanayo yahuudda xooga lagu deegaamayo dhulka muslimiinta ee falastiin ayaa weli halkiisa ka soconayo saacadii lasoo dhaafay ayaana waxay ciidamada yahuudda la kulmeen dagaallo xoogan oo lagu dhigbixiyey aan ku horumarna duqiimaha iyo majaasirta ay ku kaceen ciidamada yahuudda kuwaasoo silsilado duqiimaha ka geystay qiibo badan oo ka mid a marinka ghaza gaar ahaan magaalooyinka rafax khanyonis annusayraad jabaaliya iyo magaalooyin kale oo aad u badan waxaana duqiimaha ka dhacay magaalooyinkaasi guud aan ku shiiday in ka badan labaatan ruux iyo dhaawaca kuwo kale saqdii dhexe ee xalay waxay ciidamada yuhuudda duqeen bahalimaa ka geysteen guri ku yaala koonfurta magaalada rafax waxaana halkaasi ku shiiday afar iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale oo badan isbitaalka al urubiyan ee magaalada rafax ayaana martigeliyey dad badan oo dhaawacyo qaba oo iskugu jiro dumar iyo caruur waxay sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda duqeeyeen mandiqadaha kale ah misbaax iyo qarbat al cadas ee waqooyiga marinka ghaza dhaca waxaana ka dhashay duqiimahaasi dhimasho iyo dhaawac halka sidaasi la mida ay duqeeyeen xaafadda jiniiniyaha ee isla rafax waxay dhanka kale ciidamada yahuuddu bartilmaameysadeen baqaaray ku keedsanaayeen raashin loo qiibin rabay dadka tabaaleesan ee ghaza ku sugan sida ay xaqiijisay hay-adda onorwa waxaa duqayntaasi ka dhacday baqaarka ku shiiday dad badan iyadoo ay jiraan kuwo kale oo dhaawacyagu soo gaadhay madaafiicda goobta ayay sidoo kale la dhaceen ciidamada yuhuudda habeennimadii xalay muqayimka jabaaliya ee waqooyiga jida ghaza waxaana duqayntaasi loo adeegsaday madaafiicda ku shiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kaloo hor leh isla waqooyiga jiida ghaza guri ay deganayn quus shacaba uu ku yaala deegaanka beyt xanuun ay ciidamada yuhuudda duqayn ka fuliyeen khasaare ayaana ka dhashaday duqayntaasi halka sidaasi la mid ay duqeeyeen yahuudda bartamaha jiida ghaza gaar ahaan muqayimka nuseyraad waxaana duqaynta halkaasi ka dhacday ku shiiday in ka badan lix ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kale dhanka kale hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in gebiyahaanba la jaray isgaarsiinta xarunta shifa kadib markay ciidamada gumeystaha xoog ku galeen isbitaalka xasuuq ba-anna ay ka wadaan gudaha xarunta wasaaradda caafimaadka ayaa dhankeeda shaaca ka qaaday in duqeyn ka dhacday gudaha xarunta ay geysatay dhimashada tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo aad u badan wariye anas ashariif oo ka mid a wariyaasha aljaziira ayaa kusoo waramaya in ciidamada gumaystaha ay xidheen dad badan oo barakacyaal ah kuwaasoo iskugu jira rag iyo dhalinyaro kadib markay xoog kusoo galeen tiro madaariisa oo ay ku sugnaayeen kuwaasoo ku yaala gagaarka dhismaha ashifa waxayna haweenka ku cadaadinayeen inay aadaan dhanka deeriilbalax oo ay maraan waddada alrashiid sidoo kale ciidamada gumaystaha ayaa hareereeyey laba iskuul oo ku yaala agagaarka xarunta ashifa laga soo bilaabo oktoobar toddobadeedii labada kun saddex iyo labaatanka sahaynada yuhuudda waxay dagaal ba-an ka waday marinka ghaza taasoo keentay in tobanaan kun oo u badan haween iyo carruur ay halkaasi ku shiidaan macluul iyo burbur ballaarna uu ku habsado dhaqaalaha reer ghaza taasoo keentay in xukuumadda talaabiib ay guudaan kasoo muuqata caalamka dhanka kale kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ayaa shaaca ka qaaday inay dagaal xoogan la galeen ciidamada gumaystaha ee gudaha u galay xarunta caafimaadka ee ashifa waxayna sheegeen kooxaha muqaawamada inay beegsadeen tiro gaadiida oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda dagaaladaasna waxaa ka dhashaday khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada yuhuudda ayaa qirtay in la dilay sargaal ka tirsan ciidamadooda inta uu socday howlgalka milatari ay ka wadaan xarunta caafimaadka ee ashifa waxayna shaaca ka qaadeen saddex askari oo kale looga dhaawacay dagaaladii ka dhacay marinka ghaza afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali mahadsaned walaalka dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wararka caalamka qodobada maantaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam ulmuslimiin ayaa cagta mariyey saldhig ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xukuumadda maali ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin oo ka mid ah faraca alqaacidada maqhribul islaam ayaa cagta mariyey saldhig ay leeyihiin ciidamada xukuumadda maali halkaas askar looga dilay gaadiid ciidana looga furtay war-saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta alqaacidada maali oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada sidoo kalena war-saxaafadeedka ku lifaaqnaa sawirada khanaa'imtii laga soo furtay weerarka ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo ahaa mid lagu beegsaday saldhig ciidan oo askarta maali ay ku leeyihiin tuulada lagu magacaabo dandariso oo ku taala magaalada saykaasu mujaahidiinta waxay ka takhaluseen oo ay dhaawac tireen intii uu dagaalka socday koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda maali waxayna soo furteen shan gaari oo kuwa ciidanka ah laba mooto oo nooca dhugdhugleeda loo yaqaano toddobaiy labaatan qoryo a k afartan iyo toddoba ah hal qoryo r b g ah lix baskooladood koob iyo labaatan sanduuqoo rasaasi ay ka buuxaan iyo ogabyo kale oo kuwa ciidanka ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta intii uu socday howlgalka cagmarinta ah howlgab ka dhigeen shan gaari oo kuwa ciidanka ah mu-asasada azallaaqa ayaa dhankeeda faafisay dhinac ka mid ah sawirada qanaa'imtii laga soo furtay ciidamada dowladda camiilka ah ee maali iyo qeybo ka mid ah xirada oo gubanaysa mujaahidiinta ka jihaada waddanka maali waxay sidoo kale duqeyn loo adeegsaday madaafiicda garaadka loo yaqaano ku beegsadeen garoonka diyaaradaha magaalada gawa halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada maali iyo murtasaqada ruushka tababaray ee loo yaqaano fagnar geeska kale ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa weerar uga jawaabay duqeyn kaga timid dowladda bakistan ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa ka jawaabay weerar dad shacab ah lagu xasuuqay oo diyaaradaha dagaalka dowladda bakistan ay ka geysteen gudaha afghanistan war rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska wasaaradda difaaca imaarada ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay shalay aroortii madaafiic ku weerareen saldhigay ciidamada bakistan ku leeyihiin xuduudda almulla maxamed yacquub oo ah wasiirka difaaca imaarada ayaa shaaca ka qaaday in weerarkan uu jawaab celin u ahaa duqeyn ay diyaaradaha bakistan ay ka geysteen gobolada baktika iyo qoos waxaana duqeyntaas dhagartaa ku shahiday siddeed iyo toban qof oo iskugu jira haween iyo caruur xiriirka bakistan iyo imaarada ayaa sii xumaanayay tan iyo markii ciidamada maraykanka iskaga baxeen afghanistan dowladaha iiraan iyo bakistan ayaa la dhacsaneen isbeddelka kahana qaaday waddanka oo muddo labaatan sano ay xoog ku joogeen ciidamo shisheeye oo reer galbeed ah ugu dambeyntii qarax dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa ka dhacay dalka turkiga wararka ka imaanaya dalka turkiga ayaa ku waramaya in qaraxyo geystay khasaare uu martigeliyey waddankaas khasaaraha horudhaca ah ayaa gaaray dhimashada laba ruux dhaawacu waa lix kale kuwaas oo durbadiiba loola cararay goobaha caafimaadka qaraxyada ayaa si gaar ah uga dhacay magaalo lagu magacaabo koonsela oo ka tirsan gobolka marmara ee waqooyi galbeed ee dalka turkiga warbaahinta turkiga ayaa soo warinaysa in qaraxyada ay ka dhasheen haanta gaaska oo tiilay warshad ku taalla magaalada koonsil oo lagu tilmaamo magaalada ugu badan ee warshadaha waddankaas war ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha guud ee qaraxyadaasi ka dhashay si kastaba ahaatee dalka turkiga waxaa sidan oo kale marar badan uga dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad badan halka kuwo kalena ay ku naafooween dhegaystayaal wararkii caalamka maanta way naga intaas aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida ah iyo qeybaha ka harsan
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba aanay dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shabaha mooye waxay ahaayeen halyeeyo garab istaagay suubanaha sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanad ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaabka wax hanuuniya iyo seef u gargaarta tobannaan ka mid ah saxaabadaasi waxay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam noolaa ayuuna mas-uuliyad ku aaminay taasoo muujinaysa mandiladda saraysa iyo makaanada muuqata ee ay kaga soocmeen asaagooda jenaraalka saxaabiga ee aannu maanta idin wadno taariikhdiisa kana mid ahaa saraakiishii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa hogaamiye ku tilmaamnaa fulinta howlgallada gaarka ah isagoo aan u aabyeelin halisyada soo wajahaya noloshiisa wuxuuna islaamka ka horleexiyey mid ka mid ah caqabadihii ugu cuslaa ee halista amni ku hayay caasimadda dowladda islaamka ee almadiina haddaba waa kuma saxaabigaas xalqada toddobaad ee taxanaha jenaraalada jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa halkan kasii ambaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي لقد علم المسلمون من كتاب الله وسنة رسول الله أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله وأفضل المجاهدين من يخاطر بنفسه وماله أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه الأيام أي أيام التشريق قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أفضل المجاهدين من يخاطرون بأنفسهم فينغمسون في العدو ويلجون في أوكاره ويتسللون إلى ثكناته ومناطق نفوذه يتقحمون الصعاب ويردون المهالك ويبتغون القتل والموت مضان حبا لله وشوقا إليه وطمعا في جنة عرضها السماوات والأرض خيامها اللؤلؤ وقصورها الذهب والفضة أنهارها عسل وخمر ولبن وماء ونساؤها الخالدات الناعمات حور عين كأنهن الياقوت والمرجان دعوني في القتال أمت عزيزا فموت العز خير من حياتي لعمري ما الفخار بكسب مال ولا يدعى الغني من السرات ستذكرني المعامع كل وقت على طول الحياة إلى الممات والله مولى المؤمنين يقضي ويحكم ما
عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب الجهيني الأنساري ومد كمد أهل يدي أغنى فرق بناجيل كي سحابة رضوان الله عليهم لعاسري رسولك صلى الله عليه وسلم wuxuu cabdulaahi bin unays ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay baycatulcaqaba wixii markaasi ka dambeeyeyna wuxuu ku tilmaamnaa wanaag iyo in laga dhiidhiyo shirkiga dadkana loogu yeero towxiidka iyadoo la adeegsanayo seef iyo sinaan intaba intii madiine aanu imaan rasuulka sala allahu calayhi wasalem wuxuu cabdulaahi bin unays ka mid ahaa saxaabo ansaar ah oo saddex ruux ka koobnaa kuwaasoo dib u soo nooleeyey sunnada nebi ibraahim calayhi salaam iyagoo burburinayay asnaamtii ay ilaahyada ka dhigan jireen reer bani saliimah oo ka mid ahaa reer madiina wuxuu sidoo kale cabdulaahi bin unays ka mid ahaa sariye ka kooban konton nin oo uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ka diray magaalada madiina si ay u soo dhicisiyaan hagardaamo uu maleegayay yahuudi lagu magacaabo abuu raafic saalim bin abilxuqayq cabdulaahi ayaana gacantiisa ku dilay gaalkaas wuxuu sidoo kale ka mid ahaa cabdulaahi sariye uu hogaaminayey saxaabiga jaliilka ah ee cabdulaahi binu rabaaxa taasoo loo diray nin lagu magacaabo alyusayr binu risaam oo khaybar ku uruurinayey macawiisley reer katafaan ah oo ujeedkeedu ahaa inay dhicisiyaan dowladdii islaamka ee madiina mar kalena cabdulaahi wuxuu alle ku sharfay inuu gacantiisa muslimiinta kaga kaafiyo gaalkaasi abaabulka badnaa
للعز والنصر المبين وبه سنوقذ أمة الإسلام من شر مهين mid ka mid ah halyeynimada iyo cadamada uu lahaa cabdulaahi bin unays waxaa ka mid ahaa inuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u diri jiray howlgallada gaarka ah ee ugu badnaan laba iyo saddex qof lagu fuliyo maadaama uu ku kalsoonaa hal adeega ansaarigan sannadkii afaraad ee hijiriyada wuxuu cabdulaahi bin unays isagoo keligii ah ka dhaqaaqay magaalada madiina ujeedkiisana wuxuu ahaa soo fulinta howlgal gaar ah oo uu amarkiisu bixiyey nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu howlgalka qorshihiisa ahaa in lagu soo dilo gaal muslimiinta laf dhuungashay ku noqday oo lagu magacaabo khaalid binu sufyaan alhudali kaasoo deegaan lagu magacaabo curaanah ku uruursanayey ciidamo uu kula dagaalamo islaamka iyo muslimiinta
من نور آيات الكتاب أحبابك الشهداء قد سكبوا لربهم الدماء فاسلك طريقهم فإن الحق في بذل aynu dhegaysanno saxaabiga jaliilka ah ee cabdulaahi bin unays oo inooga sheekeynayo qaabkii uu ugu dhaqaaqay howlgalkan iyo ugu dambayntii sida ay natiijadu noqotay wuxuu yidhi cabdulaahi bin unays radiallaahu canh waxaa ii yeedhay rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuuna igu yidhi waxaa isoo gaaray in ibnu sufyaan binu nubayx alhudali uu ciidamo urursanayo si uu ugu soo duulaamo wuxuuna joogaa nakhla ama curaan ah ee halkaasi oogu takuna soo dil wuxuu cabdulaahi ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalem ii tilmaam si aan u aqoonsado nebiga sala allahu calayhi wasalem wuxuu yidhi markaad aragto wuxuu ku soo xasuusinayaa shaydaanka calaamadda aad ku aqoonsan doontana waxay tahay in marka aad aragto aad qabandhacyoon doonto isagoo inoo sii warramaya wuxuu saxaabiga halyeyga ah ee cabdulaahi bin unays yidhi waan baxay anigoo seeftayda garwaaxsan waxaan goobtii uu joogay tegay wakhti casar ah iyadoo haween ay guri u dhisaayeen markii aan indhaha ku dhuftay waxaan dareemay qabandhacyadii rasuulku ii sheegay markii aan isku beegay ayaan si ishaare ah salaaddii casar u tukaday maadaama aan ka baqay in wakhtigu idhaafo marka aan hareerta ka istaagay wuxuu igu yidhi waa kuma ninkan waxaan ku idhi waa nin carbeed oo maqlay inaad u ciidan urursanaysa ninkan madiine jooga sidaas darteedna kuugu yimid khaalid binu sufyaan alhudali wuxuu ugu jawaabay cabdulaahi bin unays radiallaahu canhu haa howshaas ayaan ku jiraa markaa kadib ayay xoogaa yar isla socdeen iyagoo gees u beeray markan ayaana ah wakhtiga ugu wanaagsan ee uu saxaabigan fulin karo howshii uu u soo igmaday nebiga sala allahu calayhi wasalem cabdulaahi bin unays wuxuu leeyahay wax yar ayaan la socday markiibana seefta ayaan ku dhuftay halkaas ayaana ku dilay waana soo baxay iyadoo haweenkiisu ay halkaasi ku barooranayaan cabdulaahi bin unays ayaa ku soo laabtay magaalada madiina halkaasi oo uu ku sugaayey nebiga sala allahu calayhi wasalem waxaana markii uu indhaha saaray nebiga sala allahu calayhi wasalem yidhi wejigaaga wuu liibaanay cabdulaahi ayaana rasuulka hordhigay madaxa khaalid oo uu horay u soo qaatay si oo ugu laabqaboojiyo suubanaha sala allahu calayhi wasalem هلت منها الكوثر ذلت راية الحق تحملها الرجال الشداد راية الحق تحملها الرجال sidaasi ayuu cabdulaahi halyeynimadiisa fariidka ah iyo iqdaamkiisa naadirka ah oga takhallusay fitnadii uu afuufayey dhagarqabe khaalid binu sufyaan kaasoo hurinayey shirqoolle iyo dibindaabyo ka dhan ah dowladdii curdunka ahayd ee saldhiggeedu ahaa madiinatulmunawara جهزوا لي سلاحي بالعقايد كفاحي بالجهاد انشراحي cabdulaahi bin unays oo ahaa gabyaasi xeel dheer u cabiro waxa uu la nool yahay ayaa guushii weyneed ee uu muslimiinta u soo hiyey kadib wuxuu tiriyey gabay uu kaga warramaya dilka khaalid binu sufyaan alhudali wuxuuna yidhi تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقدد تناولته والطعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهند عجوم لهام الدارعين كأنه شهاب غضا من ملهب متوقد أقول له السيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعدد أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره رحيب فناء الدار غير مزند وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد
marka laga hadlaayo duulaannadii iyo khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam hogaamiyey wuxuu safka hore kaga jiray saxaabada ansaarta iyo muhaajiriinta ahaa ee ka barbardagaalamayey raayada nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu cabdulaahi bin unays ka qayb galay khasawaadkii beder uxud iyo kuwii ka dembeeyey halka riwaayaadka qaarna ay tilmaamayaan inuu ka qayb galay uxud iyo wixii ka dembeeyey tan ayaana sabaabka u dhow sida ay tilmaamayaan culummada muxaqiqiinta ah cabdulaahi bin unays iyo saxaabo kale ayaan ka qaybgelin dagaalkii beder sababa ku aadan iyadoo khaswadan ahayd mid aan loo diyaargaroobin dagaalna lagu tashan waxaana cabdulaahi bin unays markii uu maqlay sida uu xaalka noqday ka dhaqaaqay magaalada madiina isagoo doonayo inuu ka qayb galo khaswada beder laakiin mandiqad lagu magacaabo turbaan ayaa waxaa kaga hor yimid rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo saxaabada waxaana cabdulaahi bin unays ku yidhi rasuulka alle ayaa ku mahadsan badbaadadaada iyo guusha uu ku siiyey rasuulkii allow markii aad baxaysay waxaan ahaa mid qandhan shalay ayayna iga jabtay kadibna xaggaaga ayaan soo aaday nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa ugu jawaabay alleha kaa abaalmariyo
نور يضيء لك السبيل وهو الصبارك ساعة من ثم يتلوه الجميل الصبر للقلب الضياء نور markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama geeriyooday wuxuu cabdulaahi bin unays radiallahu canhu murugada kala mid ahaa guud ahaan saxaabada wuxuuna mariyey tix gabay ah oo ugu rihaa'ayo suubanaha sala allahu calayhi wasalam قال تطاول ليلي واعترتني القوارع وخطب جليل للبلية جامع غداة نعى الناعي إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وتلك التي تستك منها المسامع فلو رد ميتا قتل نفسي قتلتها ولكن لا يدفع الموت دافع kadib geeridii nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu cabdulaahi bin unays radiallahu canhu ka mid ahaa saxaabadii jihaadka darandooriyey ilaa shaamna gaaray halkaas oo ay kula dagaalameen nasaaradii roomaanka wuxuu alle ku sharfay halyeygan qiimaha badan iyo hogaamiyahan ka mid ahaa saraakiishii rasuulka sala allahu calayhi wasallam inuu islaamka gaarsiiyo dhulka shaam gomadahana dhulka ugu aaso ilaa ugu dambayntii uu halkaasi ku shahiiday sannadkii konton iyo afaraad ee hijiriyada xilligii uu muslimiinta hogaaminayey saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiya bin abi sufyaan radiallahu canhuma wuxuu cabdulaahi bin unays nebiga sala allahu calayhi wasalama ka wariyey labaatan iyo afar xadiid waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa fuqahadii saxaabada ee fatwada la weydiin jiray dadka axaadiidta ka wariyeyna waxaa ka mid ah carruurtiisa catiya camr damrah iyo cabdulaah iyo sidoo kale saxaabiga jaliilka ah ee jaabir bin cabdilaahi radiallahu canh sidaas ayuu ifka kaga tegey asaxaabiyuljaliil cabdulaahi bin unays radiallahu canh wuxuu ahaa ansaari markii dambena noqday muhaajir kana qayb galay baycatulcaqaba waana mid ka mid ah saxaabadii ajillada ahaa ee u tukaday labada qibladood
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي
كانت العرب تقول خالد الهذلي رجل بألف رجل من شدته وبأسه لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار يقول شيخ الإسلام ولا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض فانطلق ابن أنيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكة حيث أقام خالد الهذلي مخيما له في منى يجمع الناس لمؤامرته الدنيئة فجاءه عبد الله بن أنيس عارضا خدماته ومساعداته فالحرب خدعة فقبله وأدناه وكان ذو رأي ومشورة فقربه منه وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهذلي خلف الخيام فاخترط عبد الله بن أنيس سيفه واجتز رقبة الرجل هكذا أصحاب محمد هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة يحمل رأس الكلب بين يديه فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجه فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه ما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة
صفحات شيطان مريض وانظر بأننا لن نواجههم بعزم من حديد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد والله مولى
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله